kulankan uu madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silanyo uu kula yeeshay xafiiskiisa wafdiga uu hogaaminaya safiirka midooda yurub u fadhiya magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya ayaa ujeedadiisa ugu weyneyd ee wafdigaasi u yimaadeen somalilan waxay ahayd waxaa ka ogaanshaha xaalada guud ee somalilan iyo weliba mashaariicaha ay ka fuliyaan dalka midooda yurub shirkaasi madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silanyo uu la yeeshay safiir mishiel ayaa waxaa lagu lafaguray intiisa badan sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta u dhexaysa jamhuuriyadda somalilan iyo midooda yurub markii kulankaasi dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan mudane maxamed biixi yunis oo ka warbixiyey qodobadii lagaga wada hadlay kulankaasi waxaanu ka wada hadalnay mashaariicda naga dhexaysa waxaanu ka wada hadalnay arrimo ku lug leh nabadgelyada waxaana ay aada iyo aada u muujiyeen inay aada iyo aada ugu kalsoon yihiin waxtarka ay somalilan taraya inay tahay mid muuqata oo aanu ilaalinayno inay dadkii loogu tala ay gaadho waxyaabaha badan aan ka wada hadalay waxa wey si aanu cilaaqaadka u xoojin lahayn wadamada qaarkood oo ay wax noo tari lahaayeen xagga horumarka xagga tacliinta iyo iskuullada infrastructureka iyo mashaariic fara badan oo aanu iyada iminka la wadno ay maanta qaarkood furayaan aada iyo aad mar labaad waxaan ugu mahadnaqaynaa kalsoonida ayna tuseen inuu wadankan somalilan yahay wadan jira oo jooga oo madax bannaan waxaanu kala hadalno oo kale sidii annaka iyo soomaaliya si walaaltinimo ah oo laba wadan oo jaara aanu uwada ku kala ma bixi lahayn aada iyo aad baanu ugu sharaxnay somalilan inay qadiyadday tahay qadiyad dadka somalilan ay goosteen taana ay naga caawiyaan walaalaba inaan la hadlaan oo hadalladii sala sotaan dib bay u dhaceen xagga xamar bay dib uga dhaceen maadaama dhibaata ay ka taagan tahay waanu ka garabsanay turkigana way noo soo fareen ingilizna way soo fareen raajeyna weli bay dhahan waanu ka dhigaynaa laakiin waxaa ugu muhiimsan ugu qiimo weyn ee wafdigani maanta inoogu yimid ay noo keeneen inay tusaan dadka kalsoonida somaliland lagu qabo iyo waxtarka iyo nabadgelyada safiir mishiel oo horkacaya wafdigaas oo isugu jiray safiirada dalalka ingiriiska maraykanka talyaaniga iyo madax kale oo ka socotay wadamada faransiiska iyo australia ayaa sheegay inay sii wadi doonaan mashaariicaha kala duwan ee ay ka fuliyaan somalilan waxaana uu halkaasi ka sheegay inay la shaqayn doonaan guud ahaanba somalilan
for the stability of Somaliland, we recognize the, the huge progress in the past years in governance and in democratization. Uh, this group of, of ambassadors are also um, strong supporters of.
waxaanu sii wadi doonaa kaalmooyinka aanu ka geysano somalilan waxaanu ka taageeri doonaa somalilan dhinacyada adeegyada bulshada waanu ognahay horumarka ka socda somalilan ee ay ka mid yihiin dhinacyada nabadgelyada dimuqraadiyadda la dagaalanka burcadadeeda iyo arrimo kale kulankaasi uu madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silanya la yeeshay safiirka midooda yurub u fadhiya magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya ayaa waxaa ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil ee saylici xubno ka tirsan golaha wasiirada somalilan iyo madax kale oo ka mid a dowladda